dhinaca kalena waxaa go-aanka baarlamaanka ku gacan seyray madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo sheegay inay sharci darro tahay tallaabada ay qaadeen xubno ka tirsan baarlamaanka waxa uu sheegay inaanu ka warqabin kalfadhigii baarlamaanka oo furnaa iyo shir ka dhacay xarunta baarlamaanka galmudug waryaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa kula kulmay magaalada muqdisho waxaana uu ugu horreyn uu weydiiyey sida uu u arko go-aanka baarlamaanka galmudug walaal waa mahadsan tahay dowlad goboleedka galmudug waa dowlad goboleed ku dhisan dastuur iyo sharci dadka reer galmudug ay samaysteen aniguna waxaa la igu doortay dastuurkaas iyo sharcigaasaa laigu doortay waxaanan u malaynayaa qaabka la ii doortay dadka soomaaliya oo dhan iyo ummadoo dhan meel kastay joogaan bay ogaayeen baarlamaan shiray oo aniga aan ka warqabo ma jirto kalfadhi baarlamaan oo furnaa oo aan ogahayna ma jirto sida aan la socdo ma la wada ogsoon yahay baarlamaanka galmudug kalfadhigiisii wuu xirnaa guddoomiyaha baarlamaankana shantii bisha shan maalmood afartan iyo shan maalmood ayuu ku daray fasaxii baarlamaanka isagoo duruufo jira iyo xaalado jira cogsanayay marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacay shir ka dhacayna ma jirin marka saddexaadna guddoon baarlamaan iyo guddoomiye baarlamaan oo shirkaas joogay ama shir guddoominayana ma jirin saddexdaa shay markii laisku soo xeeriyo waxaan umalayna waxa halkaas ka dhacay ama waxa la sheegaya inay dadka dhan u muuqato inay tahay wax fawdo ah iyo waxaan sharci ku dhisnayn midna waxaa halkaa ka dhacay marka anigu waxaan u arkaa inay tahay wax fawdo ah wax sharci darro ah wax qas iyo qaraanqa looga abuuray galmudug inay ka dambeeyaan dad kale oo raba inay jiritaanka galmudug iyo nidaamkeeda ay wiiqaan
laakiin madaxweyne waxaa fadhiista waa xildhibaanadii ku doortay waxaa joogay ku-xigeenkii guddoonka v oda maalin ku hor bay la hadleen qaarkood xildhibaanadii galmudug oo fadhiga joogay si walba ay daruufo u jireen miyaysan ahayn kuwii sharcodka ku siyaadee maanta kaa laabtaan xildhibaanadu way fadhiisan karaan laakiin fadhigooda inuu sharciga ku qotmaa ayaa la rabaa xildhibaanadu sharci bay xildhibaano ku yihiin sida anigu madaxweyne aan sharci ugu ahay haddii marka afartii fadhiisataba xilka ay qof ka qaadi karto hadda soomaaliya waxaan u malaynayaa maamul ka dhisnaanaya iyo system ka dhisnaanaya intii midaysa jirin xilka qaadista iyo xiludhubista labadaba procedure iyo sharci loo soo maro ayaa jira procedurekaas iyo sharcigaas ayaa la rabaa in labadaba loo soo maro qof aniga intaan iska imid galmudugan madaxweyne ka ahay ma dhihin procedure aan usoo maray nidaam aan usoo maray system aan usoo maray oo ummaddu iyo sharciga ummadduna ay waafaqday ummad sharciga galmudugna u waafaqay ayaan ku noqday haddii aan tegayena procedurekaas iyo sharcigaas ayaan ayaan ayaan meesha uga tegayaa marka laakiin in wixii dhan cayaar cayaar laga dhigo wadankii iyo deegaankiina qas iyo fawdo la geliyo weliba iyadoo duruuf aad u adag dalka iyo deegaanka uu ku jiro waxaas wax la qaadan karo oo la aqbali kara maaha
waxaa muuqata in guddoonka dhexdiisa khilaaf jiray guddoomiyaha la hadlana iyo ku-xigeenkuba way kala tuduwanaayeen waatii guddoomiyaha muqdisho ka hadlay gudoomiya ku-xigeenkuna uu mooshin baa ka yaalla uu leeyahay guddoomiyihii adigana maanta xilkii kaa qaadan bay leeyahy marka waxani xagee yaa ka dambeeya xagee wax ka socda waxaan u malaynayaa inaadba inay meesha fawdo iyo qas laga wada aad ka dareemi kartid guddoomiyihii baarlamaanka mooshinaa laga keenay madaxweynayaa mooshin laga keenay hal mar in guddoomiyihii madaxweynayaa mooshin laga keena horta la yidhaahdo laftirkeeda ad ka dareemi kartaa inuu qas iyo qalaanqal dad abuuraya inay yihiin anigu waxaan aaminsanahay waxa meeshaas ka dhacay wax galmudug banaankeeda laga soo abaabulay oo lasoo dhoodhoobay inay tahay dad galmudug jiritaankeeda kasoo horjeedo necabna inay soo abaabuleen laakiin alxamdulilah galmudug dadkii dhistay ayaa jooga dadkii galmudug iska laha ayaa jooga ayagaa diyaar u ah inay galmudug jiritaankeeda
madaxweyne galmudug waxay ku jirtaa baarlamaan iyo iyo xukuumad adigu aad hogaamiso baarlamaankiina waa kan kusoo doortay khilaaf walbay jirana maanta kuwa fadhiisa waa baarlamaankii marka maxaa idin xiga in khilaaf jiro xaaladna taagan tahay adduunyadana u joogta adunaad ujeedaa marka maxaa kuu xiga
walaal waxaan rabaa barbalem hadduu jiro haddii cabasho jirto haddii dhaliil jirto in weji sharci ah iyo weji maaragtay maangal ah in lagu loo raaco annagana diyaar waxaan u nahay haddaan nahay maamulka galmudug hadduu aan nahay in wax alla wixii cabasho oo jiro iyo wax alla wixii tabasho oo jira iyo wixii dhaliil oo jiraba qaabkaa sharci ah oo isqancinta ah inaan u marno cid alle ciddii rab wax tabanaysa nuucay noqotaba tabashadeeda ha noqotee diyaar waxaan u nahay inaan la hadalno qancinno ayaan diyaar u nahay laakiin waxaan rabnaa isqancintaas iyo iyo iyo wadahadalkaasi mid aanan maamulkanagii dhaawacaynin oo duminaynin inay noqotaa la rabaa xildhibaanadu waxay ku doodayaan inaad hogaankii la wareegtay inaad muqdisho ka dhigatay fadhiisim inaad siyaasadda dowladda dhexe aada ugu milantay hawshii lagu idmaday cadaado oo weliba xarun ku meel gaar ah oo dhuusamrab in la tagana aadan ku guuleysan eedeymahaasi ma qabtaa anigu marka aan mar kastoon imaado xamar waxaan u imaadaa arrimo shaqo waxaan u imaadaa arrimo madal qaran oo xamar iyo muqdisho ka imaanaya oan ka mid ahaa faajo faajood marna uma imaado waajibkaygii iyo shaqada laga idmadan nin yaqaan ayaan ahay waa li dhaliili karaa gaabis waa ligu dhaliili karaa laakiin haddana maca dalika qof kastoo bini aadanaana dhaliil qof dhaliil ka ka ka hufan ma jiro laakiin waxaan rabaa isdhaliilka iyo gaabis isku sheega iyo isla xisaabtanka in madasheedii iyo goobteeda inay noqotaan diyaar u ah oo la xisaabtamo
waxa dhaca waa dastuuri marka maxaa xigi doona adigu foodaad ku sheegtay guddoonkaagana xamar buu kula joogaa maxaa idin xiga waxaan uga xumahay waxaa dhacay waa dastuuri inaad tiraado waxaa dhacay wax dastuurka ka baxsan waay sharci darrana waay cadaadana dee anu saacadul baan tagaa haddana waa u socday laakiin diyaar waxaan u nahay xildhibaanadan sharafta le ee shalana soo doortay oon qadarin iyo ixtiraam badan aan u hayno ciddii gaar ahoo cabanaysa iyo wixii cabasho oo jiro si caqligal aho maangala inaan ku xalinan diyaarun madaxweyne ma aaminsan tahay in baarlamaanku arrin siyaasadeed ay ka dhex jirto uu kala qaybsan yahay baarlamaan galmudug markii hore doorasho dhacaysana tartan adag baa ka jiray cadaado oo way ka duwaneed doorashooyinkii ka dhaca gobollada meel aada u xiisan badan baheed marka baarlamaan madaxweyne mauta is leedahay laba koox oo aada u xoogan ay ku jiraan kulley ani kala qaybsanaan aan ogahay baarlamaanka galmudug dhexdeeda ka jirta ma laha baarlamaanka galmudug baarlamaan midaysan hoggaan leh guddoomiyaha baarlamaanka oo hogaankiisa yahay ayaan ku ogahay wax kala qaybsanaan ku ogahay iyo mushkiladun ku ogahayn ma laha laakiin dee dad dad gaar ah tabasho waa qabi karaan tabashaduna meel kasta adduunkay ka jirtaa waxa waxa dhaliya wax un matuumsanta kulley dee ayaga inaa waraysataa aada u ficnaan lahayd dadka ra'yigaas wax problema ani aan ogahay ma laha
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxa uu u warramayay wariyaheena muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle